mas-uuliyiinta maamulka maamul goboleedka hirshabelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitalka magaalada beledweyne oo ku burburay qaraxii arbacadii aynu soo dhaafnay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen tobannaan qof madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa maanta booqday cisbitaalkaasi oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan ay curyaamiyeen qaraxaasi warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane madaxweynaha maamulka hirshabelle cali xuseen guurlaawe oo maanta booqday cisbitaalka beledweyne ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta cisbitaalka beledweyne cisbitaalka ayaa ku burburay qaraxii ismiiraaminta ee saddex iyo labaatankii bishan ka dhacay magaalada beledweyne
isbitaalkii dhismihiisana wou baaba'ay maanta roobkaa ku da-ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meeshu waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qayaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummaddaha ka qabtaan leenahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwnaay intuba maanta waa bannaan yihiin dhul bannaan ayaan dhex taagannahay qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacanna ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan deg dega hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtaya lagu dabiibi jiray wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha siday u qabsoomi laheed aan diyaar u nahay gaar ahaan ummadda hirshabelle waxaan ugu baaqayaa si deg dega isbitaalkan in wax loola soo gaaro annaguna haddii ilaahay yidhaahdo maamulka haddaan nahay gacanaha ma laaba doonno wax alla waxaan awoodno waa qaban doonnaa laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer istayda ma ahan waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo madaxweyne guudlaawe oo kormeeray qeybaha cisbitalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin qayb ka fayow oo maanta lagu shaqayn karo maantana meel bannaanaan joognaa qaybihii kala duwnaay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way bannaan tahay roobkaa ku da'aya maanta wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een isbitaalkii dhismihiisana wou baaba'ay maanta roobkaa ku da'ayo in qof la keena iska dhaafe haddaad aragta meeshu waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qayaas laga bixi kara maahan waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummaddaha ka qabtaan leenahay runtii qoftii aan imaanin waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiibaa ka dhacda meeshaan guud ahaan isbitaalka wou baaba'ayey wixii agab caafimaadahoo iyadana wax maanta haba yaraatee hal sariirba allah ka dhigay maanta wax rajala ma jiraan waa kuwaas iyagoo jaqfaha laysdul saaray hadday dariisho tahay hadday sariir tahay hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day bannaankaa lasoo tuuray qasham ahaan loo soo tuure waxaan leehay cid kasta gacan ka geysan karto gacanha ka geysato
qaar ka mid ah howlwadeennada cisbitalka beledweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta cisbitalka doctor axmed maxamed shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitalka beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta cisbitalka shaqo badan ay ka horeyso
isbitaalka dhibka markuu dhacayey waxaa shaqaale ayagoo isbitaalka ka mid a ayaa ku dhaawacmay wax ku gaareen sidoo kale bukaan jiifayna waxway ku gaareen dhaawac uu soo gaaray gebi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keedka ah kulli dhismihii isbitaalka ay iskugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray kaasoo u baahan maaragtay dayactir aad u weyn sidoo kale wuxuu u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii la soo celiyo in dib loo qalabeeyo isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa waa isbitaal hel regional oo ahaa oo maaragtay referal ah oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa cisbitaalka beledweyne ayaa ku burburay qarax ismiidaamin oo ka dhacay iridda hore ee cisbitalka qaraxaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne